maalmihii u dambeeyey waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo ku aadan magacaabista xukuumadda waxaana ay xaaladdu u muuqanaysay in mararka qaar ay isdiidanaayeen saaxiibtinimada u qalmidda shaqada siyaasad kala duwanaanshiyaha iyo halgankii siyaasiyiinta qaar ay soo wada galeen waana tan keentay in ra-iisul wasaaruhu toban cisho oo dheeri ah uu weydiisto baarlamaanka si uu usoo dhammaystiro dhismaha xukuumaddiisa haddaba culays intee leeg ayaa dhismaha xukuumaddan laga soo maray waa kan doctor maxamuud maxamed culusow oo wax ka qora arrimaha geeska africa
horta ugu horeyn waxaan aada ugu faraxsanahay waxa weeye in muddo dheer oo dhibaato badan dalka ka taagneed uu soo maray ama doorashadii ha ahaatee inay doorashadii inay dhammaatay dhismihii dowladda cusbeed marka sida hadda dastuurka ku qoranna inta badan marka la doorto madaxweynaha ilaa adigu inta golaha wasiirada laga dhisayo baarlamaanka laga geynayo waktiga hadda qiyaasta la qiyaasaa waa ilaa sagaashan maalmood soddon maalmoodna madaxweynaha inta badan inuu asaga gudahooda kusoo dhiso ra-iisul wasaaruhuna soddon inta u dhaxaysana haddee waxa weeye maalmo dheeraadana waa iska soo bixi karaan caqabadaha ugu weyna dee waxay tahay waxa weeye in ama ha ahaato matalaadda sidii weye laskugu dhisi laiskugu dheelitiri lahay dadka iyo xulashada iyo meesha ay ku habboon yihiin sidii loogu qori lahay iyo siyaasiyiinta ama baarlamaanka xubnahooda laga rabo muxuu ahay taageeradana ayaga laftigooda in wadatashi iyo la siiyo marka arrimahaas oo dhan ayaad u malaynaysaa inay maaragtay runtii wakti badan ay qaadanayso in la sameeyo laakiin guud ahaan sharciga iyo dastuurka adigu qiyaastiisa marka waktiga loogu talagalay waa uun madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba sagaashan maalmood uun inta badan ayay u eg tahay ama ku dhadhowdahay in lagu dhammeeyo dhismaha dowladda marka la fiiriyo nidaamka soomaaliya hadda lagu shaqeeyo golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira mukhtaar roobow oo hore uga tirsanaan jiray hogaankii ururka al-shabaab balse markii dambe isaga baxay sidoo kalena maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna ay su-aali ka taagan tahay sida ay usoo dhoweyn doonaan magacaabista roobow dhinaca maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxay mararka qaar dowladda dhexe culaysyo ku saaraan marka aysan ku qanacsanayn xubnaha la magacaabay ee deegaanada ay ka taliyaan kasoo jeeda waana taasi midda xumeyn karta xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe golahan cusub ee wasiirada ayaa howlgeli doona marka uu baarlamaanku siiyo codka kalsoonida matt briton oo ah la taliyaha dhinaca qorshe howleedka hay-adda sahan muddana arrimaha soomaaliya la socday ayaa ka waramaya sida ay ula muuqato xukuumadda cusub ee uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse
waxay u muuqataa inuu yahay liis lagu wada jiro dabcan waxaa ku jira dhowr xubnood oo ay isku dhowaayeen madaxweyne xasan sheekh oo la filanayay balse waxaa sidoo kale aan aragnaa wasiiro kale oo dhinaca mucaaradka ka soo jeeday kuwaasi oo kaalin ku lahaa doorashadiisii bishii may iyo qaar ka socda maamul goboleedyada oo taageeray xataa waxaa ku jira wasiiro ka mid ahaa xukuumaddii farmaajo sidaasi darteed waxay u muuqataa xukuumad loo dhan yahay inkastoo taariikh ahaan ay baarlamaanku ansixin jireen golayaasha wasiiro ee lasoo dhiso dowladihii dalka soo maray intooda badan haddana ma aha taasi mid mar walba dhici jirtay haddaba xukuumaddan cusub ma isku halayn kartaa codka baarlamaanka waa kan doctor culusow mar kale runtii haddee kolbasaan qiyaasayo horta xubnaka badan oo ka tirsan baarlamaankana waa dowladdu waa ka mid yihiin golaha wasiirada inta badanna madaxda oo baarlamaankuna ayaga laftigooda talooyinna waa ku leeyihiin marka waxaan qiyaasayaa uun maadaama kalsoonida boqol iyo soddon iyo sideed xildhibaan hadday siiso dowladda kalsooni ay sharciyan markaas ay awoodda helayso waxaan qiyaasayaa boqol iyo soddon iyo sideed xildhibaan inay inay heli kartaan qiyaas ayaa maaragtay aysan noqon doonin wax hadda dhibta wax xujaa oo oo oo ka hor imaan doona inaysan jirin aan u malaynayaa qiyaastiisaan filayo adigu hadda markaan wixii gadaal ka imaan doona waa gaarkooda laakiin inta badan waxaan is leeyahay waa waa ku guulaysan doonaan inay helaan boqol iyo soddon iyo sideed codoo ansixiya maaragtay golaha wasiirada cusub oo la magacaabayo dhismaha xukuumadan cusub ayaa kusoo beegmaysa xili dalka ay ka jiraan marxalado adag oo ay ka mid tahay amniga xiriirka caalamiga ah la dagaalanka al-shabaab iyo weliba abaaro laga cabsi qabo in ay dalka geliyaan macluul iyo xaalad adag oo bani-aadamnimo